naxariistee waxaa maanta galankii dambe lagu dilay magaalada caabud waaqa mid ka mida macalimiinta deegaanka kaasi oo wax ka bari jiray iskuulka hoose dhexe iqra ee degmada tani caabud waaq guddoonka waxbarashada iyo qaar ka mid ah dhallinyarada deegaanka iyo aqoon-yahanada ayaa ka tacseeyey geeridaasi naxdinta leh ee ku timid macalimiin ta deegaanka wax ku bari jiray arday waxaana ay sheegeen in xilligani aysan arrimahaasi deegaanka ku habbooneen iyagoo u diray shacabka qaybihiisa kala gedisan loo istaago sidii looga hortegi lahaa amni xumada deegaanka cabdulaahi colaad madaxa waxbarashada ee gobolka galgaduud ayaa ugu horeyn ka tacsiiyey raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah sala allahu aleyhi wasalam amaa bacdu dhammaan waxaan halkaan rabaa inaan caawa uga hadtacsiyeeyo ummadda muslimiinta dhammaan bahda waxbarashada meel kasta ay jooga ummadda soomaaliyeed ardada macalimiinta iyo dhammaan inta maaragtay waxbarashada ku lugla oo dhan waxaan halkaa uga tacsiyeynayaa allah u naxariistee macalin lagu dilay caawa degmada caabudwaaq dhigahayena iskuol la yidhahdo iqra hoose dhexe macalinkaas muddo badan joogay kana soo jeeda deegaanka borame waxaan rabaa inaan ugu baaqo ummadda caabud waaq culimada odayaasha dhalinyarada hooyooyinka in ninkaas lagu dilay xagdarada dilayna qof ka xaqdaran in lasoo qabto ninkii dilay oo gacan ku-dhiiglaha lana ke lana soo waafajiyo sharciga islaamka si ummaddu u kala badbaado waxbarashaduna u badbaado ubadka wax la barahayaana ay u badbaadaan waxaan ku baaqayaa marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba in ninkaas lasoo qabto lana keeno sharciga islaamka sida maaragtay diinta islaamka qabto annaguna waxaanu leenahay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun allaha u naxariisto samri iyo imaanna allah ka siiyo eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii u ka dhintay umada caawdaaqi iyo deegaankana waxaan leenahay waa inaad mataqaanaa barordiiq loo sameeyo bahda waxbarashaduna mataqaanaa maalmo fasaxa oo barordiiq ayay geli doonaan waana soo sheegi doonaa insha allah wararkiisa oo faahfaahsanna dib ayaanu uga hadli doonaa markaanu caawuna waa aasaynaa tacsiiliisa insha allah intaan ku jirana warar murtiyeed baan kasoo saari doonaa haddii ilaha idmo waa idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa kalena mid ka mid ah dhalinyarada deegaanka oo lagu magacaabo cabdulaahi luuda ayaa isaguna sheegay inuu aada uga xun yahay ka dhalinyar ahaanna uu ku boorinayo dhalinyarada deegaanku inaan la fiirsan karin waxyaabahan oo kale islamarkaana macalimiinta aqoon-yahanada deegaanka waxgaradka cuqaasha iyo sidoo kale dhammaanba bulshada dadka wax ku oolka u ah ee maalin kasta lagu dhex dilaya gudaha degmada caabud waaq inaysan ahayn mid shacabka reer caabud waaqa horey looga bartay haatanna arrimahaasi ay ka hortagaan sidii loo hakin lahaa loogana hortegi lahaa waxaana uu sheegay loo baahan yahay dadku inay ka shaqeeyaan midnimo iyo wadajir assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu c o a iyo wariyaasheeda waan salaamhayaa awalan waxaa ka hadlayaa inaa lilah wain aleyh raajicuun geeri naxdinle oo ka dhacday deegaanka galabteetoob macaalimiin dadka ardada iyo deegaanka wax weyn ugu yaala oo wax u dhigi jiray in la laayay oo lagu laayay wax maxaadaro hadda aan la garanayn baan halkan ka tacsiyeenaya inaa lilah wain aleyh raajicuun macalin qadar macalin cabdiqadar oo ku magaca dheer ciro waan ka tacsiyeynayaa macaalimiinta bahda waxbarashada jaamacadda deegaanka ardada dhalinyarada odayaasha inta waan ka tacsiyeynayaa marka koowaad marka labaad siro waxaan ka hadlahayaa deegaanka sidaan hadduu kusii socdo dhib fara badan baa jira in maalin walba qof maxaan la-aan lagu dilo waa dhibaato oo wax maxaanlaana lagu dilo dadkii deegaanka wax ugu yaalay oo waxbarhay oo jilkii yararka soo kicinayay weye aniga xaqiiqdii waxaan hubaa iskuolka iqo macaalimiinta wax ka dhigahay inuu ku jiray cabdiqadar iskuolkaas hadda ka hor waan tegeen ardadiisa registerka waan arkay intii hore oo imaan macaalimiintaas iskuolku baaba u ahaa laakiin intii ka dambeysay kor ayay u qaadeen oo sumcaddii iskuolka iyo ardadii iyo waxbarashadii waa toosneed waxaan kaloo hadda hadda ka hor aan ka qayb galay gudoomiyaha degmada xalfaduu furahayey baa ka qayb galay waxay ka hadleen barnaamijyo badan oo deegaanka horumar u ah in ardaygii kasoo tago iskuulka iskuulka la aada warqad bedel aa soo awooda dhimaha la qaban in waxbarashada la mideeyo in la horumariyo barnaamijyo badan bayna macalimiintu ka hadli jireen waan ka raadinayaa macalinkaas inaa lilahi wa inaa ileyhi raajicuun waa geedi naxdin leh ilaahay samir imaan qoyskiisii iyo ehladiisii xaaskiisii ilaahay haka siiyo samir imaan dhammaanteen allah naga siiyo taas waa halkaas oo waan ka tacseenayaa macalinka mida kale deegaanka dhib fara badan baa ka jira macalimiintii dadkii waxgaradka ahaa odayaashii wax walba waan iska leynayaa maandaraan lagu leynayaa wax had un lagu leyna ma un garanaya anugu waxaan leeyahay bulshada reecaaduda ee deegaanka ha isku tashadeen dalidood ha tashato waxaan ha laga hortago dhibkaan faraha badan oo sii socda ha laga hortago halka jamaacadii la dhisi lahaa in badan be dabawareeg ku jirtaa waa aragtay bashiirow oo deegaanka ka jirtaa oo hadda meel loo raradahayaa waa horumar soo kordhay hay-addii hobel keentay iyo hay-addii s f oo hobel soo marisay in laga faaidaysto oo lacagihii bulshada soo arursatay lagu kaabo barnaamijkaas oo horey loo istaaga be laakiin in dibba lagu ridana ma ahayn barnaamijkaas jaamacaddan inay dadku iyo deegaanka aada looga hadlo baan jeclahay dadka reexada oo jaamacadooda ku tashadaan waxyaalo badan oo horumar ah baa markaas bilaabanaya laakiin maanta hadii jaamacaddii la burburiyo oo wixii la joojiyo oo hay-aduhu wax walba waa caranhayaan meeshaan miaawan baagiis bay gelisaa khaasatan waa la fiirinayaa horumarkii jaamacadda unduu burburo waxyaalo badan baa balaagiista gelaya in laga tash laga tashado dhalinyarada tashato oo urada haween ku tashadaan dhalinyaradu tashato culmo awdiin ku tashado baan rajeynayaa aniga waxaan aada u rajeynayaa walaalayaal waxaan tashano dhibka ha iska dayno tafaaruqa ha iska dayno dhiigga islaamka oo daadanaya ilaahay caroodiisaan ugu dhiste ugu dhawaameyno haddii aan iska qaban daalimka wax dilaya oo xaqdarada ku dilaya dadka islaamka aleynayana anaga macaan ugu dhisaa caradaasu anagana ugu dhisaa deegaankan wadanka ugu fiican xagga amnigu ahaa ee dadka joogaan martida ah dad kasta aan lagu dhigyeelin oo xilkasta iska maro laakiin hadda baqnin tooxun baa soo wajahday baqnin tooxun baa soo wajahday waarwajo dadkii deganaa oo jiriirta la dhihi jiray ama raxweynta in la raafo oo waxyaalo aan sharci ahayn loo cuskado baa macnigii keentay barnaamijkaas haddana dadkii ummada macalimiinta ahaa la laayo marka waxa weeye ha isku tashanaa lahaa dhibka ha laga gudbo dhib waa soo marnay waa aragnaa hadda foolxumada magaalada ku dhex jiro dhibtimaad u geystay waxaa laga gudbo xaalal tashadaan ilaaniga